Dhawaanyahantii markii uu soo la bilaabay dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha magaalada Barakawe ee gobolka Gedo, kaasoo laga gabagabeeyay dhismaha wejigiisa koowaad. Maamulka degmada Barakawe ee gobolka Gedo daahfuray wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha magaaladaas, oo hirgeliyayaasha qaybkiisu ku eeyay horumarka degmada. Gudoomiyaha degmada Barakawe Sharci Cabdulaahi Cabdi iyo madaxa xiriirka xuduudaha Abdifataax Salcad ayaana si wadajir ah uga hadlay daahfurka wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha.
maanta ee phase onkii wuu noo dhammaaday ee kii labaad ee runwayga maanta hagaajinaynaa garoonkan ee dad badan ayuu dhiigooda ku daatay ee annagana waxaan diyaar u nahay inuu dhiiganaga aan u shubno ee garoonkan ee sida hadda aad dareemaysiin dad badan oo garoonkan ka hadlaya jira ee hadalka ay garoonkan ka hadlayaan ragna waa ku dhammaadeen dadna ee boosas iyo waxaan loo joogin ay ka hadlayaan waxaan gacan adag ku qabanaynaa oo cidna aan kala tashanaynin cidda garoonkan faraha la soo gelaysa iyo shaqadiisa maalin walba dhex socoto dowladda federaalk waxaan u dirayaa in ay garoonkan sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax u qabato waxaan bulshada iyo dowladda iyo guud ahaan dadka daneeyayaasha ah ee qurba joogta ah u caddaynayaa anigoo ah guddoomiyaha degmada balaxaawo in feeska koowaad garoonka aan soo gebagabaynay annagoo ah maamulka degmada saraakiisha heer gobol iyo heer degmo iyo bulshada reer baled xaawo inaan si toos usoo gabagabayno fees koowaad ee geedajarka garoonka uun ku jirnay marka hore si toosna maanta aan u bilownay fees two oo ah ama feeskii labaad oo ah reenweygi garoonka ay ka soo degaysay ilaahay subxaana wa tacaala waa ku mahadsan waxaan rabaa marka inaan ka hadlo saddex qodob oo kooban qodobka koowaad waxaa weye bulshada reer baled xaawo waxaan rabaa inaan mar kale idinkugu celiyo in maanta garoonkii horeyba aan sheegnay in aan dhisi doono mowqifkiisa halkii aan ka taagannahay aanna sii wadi doonno ilaahay haddii uu yidhaahdo waxaad ogtihiin garoonkan rag haliyeeya ah oo maamulka degmada ka mid ah ciidamada qalabka sida ka mid ah ku dhintay waxay ugu dhinteenna waxaa weye in reer baled xaawo eelaboor ay helaan magaalada baled xaawo waxay noqotay kanada oo kale qofku marka kanada uu tago in ay laami yeelato inay hormarto inay biriijyo yeelato wax macnaa uma samaynayso wax macno u samaynayso wuu ka soo shaqaysanayaa wuu isaga soo tegayaa baled xaawo marka waxaa malaysaa qof kasta wuu imaanayaa ama kan dibadda jira lacag buu soo dirsanayaa boosas buu ka gadanayaa wuxuu ku leeyahy baled xaawo waa magaalada macnaha gobolka ugu fiican oo xagga ganacsiga laakiin hal qof hor rabo ma jiro in ama eelaboor ay yeelato ama ay hormarto marka waxaa weeyo baled xaawo annagu kama shaqaysanayna u shaqaynaynaa waxaan diyaar u nahay inay eelaboor yeelato laami yeelato wax kastoo horumarna ay yeelato waxaan kaloo farriin u dirayaa ragga la soo wacaayo oo guryaha ku jiro waxaan sidoo kale farriin u dirayaa gabdhaha haddii eelaboorkan uu dhismi waayo gabar dambe oo reer balaxa waa guur ma yeelanayso ragga xaafadaha idiin joogo oo nimanka idiin ah ama ilna dhashay ama aabbayaashiin ah gaar ahaan nimanka idiin ah macnaha mataqaanaa maanta laga bilaabo nimanimo yees idiin sheegan sababtoo ah in nin rag ah nin kale intuu soo waco uu baqo taas raganimo ma aha marka ninka ku qabo waa in uu noqdaa nin ku soo hormara ku soo dhiirrado dhismaha eelaboorka laakiin haddii uu ku leeyahay waa laisoo wacay sariirta hoosteedan uu ku jiro kaas ninkuumaaha adaan nin u ah marka waxaan idinka codsanayaa gabdhaha reer baled xaawo nimankiinna inaad sariirta hoostooda ka soo bixisaan garoonkan diyaaradaha magaalada beled xaawo ee gobolka gedi waliba sisiliqaanga ka dhisahaya maamulka bulshada oo iskaaladahaya